bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen waxaanu wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniiyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen waxaanu wanaagsan ayaanu hoodaydii ka leenahay akhyaartana dhegaysataa ee caawa waa habeen khamiisa jimco ay soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay toddobada bisha disembar sanadka laba kun saddex iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobadan waxaa weydii kugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka dalsan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ismaandhaafka ka taagan doorashooyinka puntland oo meeshii ugu sarreysa gaaray xilli saacadii lasoo dhaafay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni uu ku dhawaaqay in waqtigii loo jadwaleeyey ama ay ku asteysneed inay ku qabsoomto doorashada puntland sideeda janawari dhici doonto haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni iyo ku-xigeenkiisa oo isku maandhaafay iyo baarlamaanka puntland oo soo saaray qaraar la xiriira doorashada haddaba xaaladaha siyaasadeed ee puntland ka taagan xubnaha xildhibaanada iyo guddoonka isku maandhaafsan iyo madaxtooyada puntland oo la sheegayo inay isku khilaafsan tahay nuuca doorasho ee ka dhaceyso magaalada garowe ee caasimada puntland wararkii ugu dambeeyey ayaanu caawa ah idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka wareegga wararka dalsan qodobada kalena oo caawa idila wadaagi doono sidoo kaleetana barnaamijkeena aad ku dhegeysan doontaan haddii rabi laga helo waxaa ka mid ah dowladaha soomaaliya iyo etoobiya oo dib u cusbooneysiiyey heshiiska iskaashiga dhinaca difaaca labada dal kadib safar wasiirka wasaaradda difaaca dowladda federaalk ee soomaaliya uu ku tegay magaalada asaaba ee dalka etoobiya caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa isafgaradka labadaasi dowladood ay gaareen qodobada kale aanu idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doono gaashaanla sadiiq aadan doodishe afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey dhacdooyinka isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho ee amniga lidiga ku ahaa gaar ahaan qaraxyadii lagu beegsaday xarumo dowlad aan idhaahda ee xarumo ganacsi oo ku yaalo magaalada caasimada ee muqdisho haddaba waxaa idila wadaagi doonaa abhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlayo qodobada kalena oo caawa idiin soo gudbin doono sidoo kaleetana barnaamijkeena aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doono ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka oo howlgal iyo gulub ka dhan ah dagaalamayaasha shabaab ka wado deegaano dhaca gobolada bartamaha soomaaliya haddaba howlgaladaasi iyo goobahay sida gaarka kaga soconayaanna caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliyana maanta waxay ka qayb galeen munaasabadda xuska maalinta caalamiga ah ee duulista rayidka adduunka oo lagu qabtay magaalada muqdisho haddaba muxuu ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre uu ka yidhaahday munaasabadaasi uu hadal uu ka jeediyey caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa islamida waxaad dhegeysan doontaan haddii rabi weyne laga helo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo xilka qaadis ku sameeyey la taliyihiisa arrimaha dhinaca dastuurka doctor baadiyo magacaabana la taliyo cusub oo uu u magacaabay arrimaha la xiriira dastuurka caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa haddii rabi weyne weydmo cabdiwahaab cabdulqaadir ayaa farsamada ku jiro aniguna waxaan ahay cabdulqaadir cismaan indhowe mar kale dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka dalsan
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xilqaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
waa hagaag dhegaystayaal mar kale habee wacan u wanaagsan ayaanu dileenahay meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaa naga dhagaysanaysaan muujada hirka dhirirkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megaartis fm kaas oo ay naga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale fmku uu gaaro meel walbo aad joogtaan waxaanu dileenahay saaxiibayaal habee wacan u wanaagsan qeybaha ugu horeeya ee barnaamijkeena ayaanu u gudageli doonaa waxaanu caawa ku bilaabi doonaa wararka la xiriira arrimaha doorashooyinka puntland oo la soo warinayo in xaaladda eh, siyaasadeed ee ka dhalatay doorashooyinka puntland ay figta sare ay gaadhay wararka caawa naga soo gaaraya magaalada garowe ee gobolka nugaale ee soomaaliya waxay ku waramayaan in madaxtooyada puntland gaar ahaan madaxweynaha iyo madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi ay isku khilaafeen marka la eego arrimaha doorashooyinka ee marka puntland kadib markii madaxweynaha puntland waqti dambe oo xalay ah uu ku dhawaaqay mowqif la xidhiidha doorashooyinka maalmihii dhowaa sidaad kaga bogateen wararkeena iyo barnaamijyadeena hore waxaa taagnaa xisad eh, ku saabsan arrimaha doorashooyinka puntland xisadaasi oo ka dhalatay mudaxileedka madaxtooyada oo sideeda janwari qorshuhu ahaa in doorasho ay dhacdo iyo madaxweyne deni oo ku adkeysanayay in nidaam doorasho oo qof iyo codaha puntland ay ka dhexeyso walow dhinaca iyada mucaaradkuna ay arrintaasi ka biyadiidanayeen haddaba eh, madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi den ayaa xalay si lama filaan ah oo waxa uu ugu dhawaaqay eh, doorashooyinka puntland iyo siday u dhacayaan kadib war-saxaafadeed ka soo baxay isimada eh, khaatamo oo magaalada garowe maalmihii ugu dambeeyey waanwaan uu joogay kuwaasi oo sheegay in baarlamaanka hadda jiray ay madaxtooyada dooranayaan iyaguna hal sano oo dheerah loogu daray taasi beddelkeedana eh, xildhibaanada baarlamaanku ay soo dooran doonaan ama ay ku imaan doonaan nidaam qof iyo cod oo shacabku ay dooran doonaan hase yeeshee madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa taasi ganafka ku dhiftay isagoo sheegay in nidaamkaasi uusan u hilininin dadka reer puntland arrintaas iyaduna waxaa ka dhalatay ismaandhaaf markii madaxweyne deni uu yidhi doorashada puntland ama uu eh, ismada dhaqanku uu faray inay soo doortaan ama ismada dhaqanka puntland uu faray inay soo doortaan xildhibaanada matalayo shacabka puntland ayaa arrintaasi waxaa isku maandhaafay baarlamaanka madaxtooyada iyo eh, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka baarlamaanka puntland maanta kulan ay yeesheen waxa ay iyaguna soo dhoweeyeen eh, muddo kororsiga halka sano ah ee ay eh, eh, soo saareen ismada dhaqanka qaarkood xildhibaanada golaha wakiilada puntland ayaa kulankii ay maanta ku yeesheen magaalada garowe waxay ku dhawaaqeen go-aankaasi lama filaanka noqday ee ku aadan xiisada magaalada garowe ee caasimada puntland ka taagan Ee, golaha wakiilada puntland waxay iska diideen go-aankii madaxweyne saciid cabdulaahi deni ee ku aadanaa in loo laabanayo nidaamkii doorashadii oo hore waxaana ay samaysteen muddo kororsi hal sana ah xildhibaanadan ayaa isla maanta meel mariyey in ay sanad sii joogaan ayna soo doortaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka marka la gaaro sideeda janwari talaabadan ayaa daba socto go-aankii shalay kasoo baxay guddiga isimada s c khaatuma oo go-aamiyey in baarlamaanku haat baarlamaanka hadda jira loogu daro labayo toban bilood si ay iyagu u doortaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka loogana gudbo khilaafka ka jira ee puntland ee dhinaca doorashooyinka la xidhiidha arrintan ayaa meesha ka saareyso hadalkii madaxweynaha puntland ee la xidhiidhay waqtiga ay qabsoomaysa doo hanaanka ay ku dhaceyso intaasi kadib warar soo baxaya ayaa sheegayay madaxweyne ku-xigeenka isaguna dhinaciisu ee, isaga iyo madaxweyne deni isku maandhaafeen siday u dhaceyso doorashada puntland Ee, war ka soo baxay madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cismaan karaash ayaa isaguna dhinaciisa wuxuu ku cadeeyey mowqifkiisa ku aadan xaaladda maamulkaasi ee la xidhiidha arrimaha khilaafka doorashooyinka ee taagan madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash isaguna wuxuu kasoo horjeestay go-aankii uu xalay sii daayey madaxweyne saciid cabdulaahi deni kaasi oo uu ku tilmaamay inuu kaga laabtay go-aankii hore ee doorashada qof iyo codka ah ay ku dhaceyso ama uga dhaceyso puntland madaxweyne ku-xigeenka ayaa isaguna ganafka ku dhiftay go-aankaasi waxaana uu taasi beddelkeeda uu la saftay xildhibaanada golaha wakiilada oo maanta ku darsaday hal sano oo dheeraad ah iyagoo sidoo kale ka duulaya bayaankii kasoo baxay isimada s c khaatumo sidoo kale axmed karaash ayaa ku bogaadiyey golaha wakiilada ansixinta ee ay ansixiyeen ee xalkii ay soo jeediyeen odayaasha dhaqanka ee ku aadanaa xaaladda cakaran ee puntland ka taagan arrintan ayaa u muuqatay in weji cusub usii yeeleyso xiisada murugsan ee puntland ka taagan haddaba xildhibaanadii baarlamaanka puntland ayaa dhinacooda iyaguba maanta isku maandhaafay qaar ka mid a xildhibaanada oo warbaahinta kasoo muuqday ayaa sheegay inay aada iyo aada u dhaliilayaan go-aankii xubno ka mid a golaha wakiilada puntland maanta ay ku ansixiyeen hal sano oo muddo dheeraad ah taasi beddelkeedana ay ku diideen in doorashooyinkii madaxweyne saxiid cabdulla deni iclaamiye qaabkay u dhacayaan baarlamaanku maanta ganafka ku dhifteen waa kuwan qaar ka mid a xildhibaanada oo iyaguna dhaliilaya ee qaraarkii maanta kasoo baxay golaha wakiilada puntland
waxaan shirkan jaraa-id ee xildhibaanada aan hadda ku qabanayno uu daaran yahay ka jawaabidda een, kufsigii saaka loo geystay een, golaha wax aanay u dhammayn isku aragti ka ahayn een, runtii golaha inuu noqdo meel malcaamad ah oo marna la xirto oo wixii xeerarkii iyo sharcigii waddanka oo laga dhex shaqayn lahaa laga xiro marna loo furo wax lagu danaysanayo waxaan aqbali karno maaha Ra- shacabka reer puntland baanu mudanayaal u nahay ee, inaanu anagu daraysanno xaq maaha haddiiba ay suurtoobi weeday barnaamijkii shacabka aan ugu dareenaynay ee qof iyo cod een, madaxweynuhu uu qaatay go-aan runtii ka naxiyey shacabkii codayn lahaa laakiin maadaama een, in badan la soo celceliyey dagaal baa dhacaya dagaal baa dhacaya dagaal baa dhacaya darteed uu uga tanaasulay wixii maaragtay saxda ahaa waxaan leenahay waxa baarlamaan ka dhacayna sax ma aha aslanba haddii wax dhacaan laba mid weeye waa in dadku negotiation wada hadal siyaasadeed inta la galo oo darafyadu intay soo hor fadhiistaan wax laysla qaato oo laysla saxiixdo iyo in sharci la aado baarlamaanku waxa uu hadda saaka ans- wa- wa- ay saaka yidhahdeen waa ansixinay wax sharciya ma aha een, sharcina ma aha wax dadka ku heshiiyena ma aha meelay ka timina lama garanayo ujeeddadu waxay ahayd oo keliya dalkan iyo dadkan annagaa sii haysanayna annagana runtii taasi nooma cuntato haddaanu xildhibaanada nahay Ee, waa ku mahadsanyihin xildhibaanada walaalahayo ee saaka shirka jaraa'id qabtay annaguna waxa weeyaan kuwa saaka shirka jaraa'id qabtay ayaanu la afkaarnahay waxaadna moodaa waxa hadda meesha ka dhacay ee, sida hadda xildhibaanadu saaka ay shirka jaraa'id u qabteen haddana annagu aanu kuwa kuwa horna u qabanayno xataa kooramka iyo waxa meesha ka socday inaan waxaad moodaa hadda aan- xataa inaanu sax ahayn marka waxaan leenahay wax aan jirin ummadda yaan loo sheegin shacabka yaan layska horkeenin annagu annagii shacabka badbaadin lahayn weeye dadku ha la aado doorashadii madaxweynuhu ku baaqay xalay marka wixii ka soo fulay golaha xukuumadda madaxweynuhu soo jeediyey oo ahayd in la- lifaaqii la keeno taas ayaa xildhibaanimada sharci ahayd inay inay taageeraan oo ay ay ka saaraan mushkiladda waxaan markaa eh, anagu xildhibaanadan hadda halka ku joogno iyo kuwo badan oo iyana saaka jeediyey jir jaraa'id iyo kuwo kale oo ku aamusanba waxaan leenahay waddanka yacni halka uu madaxweynuhu uu u asteeyey oo ah in doorashadii la aado ee dhaqanka ahayd oo curfiga ahayd xisbiyadii siyaasadeedoo stakeholderska ka ahaa siyaasadduna ka tanaasuleen oo iyaga laftoodu la qaateen in cid kale ka hor timaado oo cid kale ay naq- ay- ay maaragtay wax kale keento waxa weeye wixii laga soo baxay oo lagu celiyey way bulshada waxaan sidoo kale shacabka u sheegaynaa inaanan isbarbar dhigi karin ama aanan kala dooran karin puntland oo nabad ah dadkeedu wada jiraan iyo puntland oo qalalaasa siyaasiya gasha
waan maantana waxaan u arkaa inayan suuragal ahayn laba hay-adood oo siman oo labada waqti ka dhammaaday in midna la yidhaahdo waan isu kordhinnay midna la yidhaahdo waqtigii baa ka dhacay wixii maantay golaha ka dhacay wax qurux badan inayan ahayn wax dib u dhac ah inay sababayso waxaan kaloo ka codsanayaa madasha siyaasadda isimada kaleetoo dhaqanka culamo udiinka in barnaamijkii xalay oo madaxweynuhu soo jeediyey oo ka tanaasulay barnaamijku afar sano muruq iyo maalba dowlad iyo iyo shacabba ay ku baxday oo la yidhi bal maanta iyagan wax dhicin dantii shacabka laga tegey in ay taageeraan barnaamijkii uu soo jeediyey wabilaahi towfiiq
Thank
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka wareega wararka raadiyaha dalsan magaalada muqdisho ee wararka puntland dib ayaan ugu soo noqon doonaa ee markaan haddii aanu fiirino madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa caawa madaxtooyada soomaaliya waxa uu ku qaabilay quburo militari iyo saraakiil sarsare oo ka socdo dowladda turkiga waxaana uu ugaga mahad celiyey doorka ay ka qaadanayaan dibudhiska ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo weliba dagaalka ka dhan ah al-shabaab kulankan waxaa qeyb ka ahaa danjiraha dowladda turkiga ee soomaaliya mudane ibraahim iyadoo sidoo kale lagaga hadlayay xoojinta iskaashiga dhanka militariga ee labada dal muhiimadda taageeryada walaalaha soomaaliyeed ee turkiga ee howlgallada xureynta iyo weliba qorshaha tababarka ciidamada soomaaliyeed ee ay markaasi la leeyihiin quburada militariga turkiga madaxweynaha soomaaliya ayaa kulankan caawa ka dhacay madaxtooyada soomaaliya dowladda turkiga waxa uu kala hadlay sidoo kale sidii ay soomaaliya gacan kaga sii lahayd dagaalka shabaab isla wararka madaxtooyada intaanan ka bixin madaxweynaha soomaaliya maanta waxa uu warqadaha aqoonsiga ka guddoomeen danjiraha cusub ee dowladda talyaaniga ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa danjiraha cusub ee dowladda talyaaniga usoo magacaawday soomaaliya mudane beir mario waxa uu warqadaha aqoonsiga kaga guddoomay munaasabad ka qabsoontay madaxtooyada qaranka danjiraha cusub ayaa kaga mahadceliyey soo dhaweynta wanaagsan ee loo sameeyey ee dowladda iyo shacabka soomaaliyeed wuxuu ugu hambeliyey guushiga taariikhiga ee laga gaaray cunaqabateynta hubka ee soomaaliya isla wararka madaxtooyada intaana ka bixin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maanta waxa uu magacaabay la taliya sare oo arrimaha dastuurka isagoo doctor baadiyo uu xilkaasi ka qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa u magacaabay mudane xuseen sheekh maxamuud oo hore u ahaa agaasimaha madaxtooyada inuu noqdo la taliyaha madaxweyne ee arrimaha dastuurka oo markaasi ka mid ah arrimaha hortebinta ula dowladnimada soomaaliya xuseen sheekh maxamuud ayaa xilkan horaan iska casi ayaa xilka agaasimaha madaxtooyada horaan iska casilay waxaana madaxtooyada soomaaliya ay sheegtay inuu ku takhasusay horumarinta dowladnimada iyo weliba nabadda marka la eego waxaana uu kasoo mid noqday aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaliya madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ayaa muujiyey mudnaanta sida loo siinayo dhammaystirka dastuurka dalkeena weli wareega wararka ayaa dhegeysanaysaa saaxiibayaal waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacada iyo abdalsane magaalada muqdishona ah waad nagala socotaan markan haddii aan dib ugu noqono wararka la xiriira xaaladda puntland ee soomaaliya ee sida aad la wada socoteenba xaaladda puntland dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay iyadoo xaalad jahwareer siyaasadeed ay ka taagneed islamarkaasina ee lasoo wariyey dhowrkii saacadood ee lasoo dhaafay madaxtooyada ee inay isku khilaaftay nooca doorasho ee puntland ka dhaceyso ee madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka puntland uu taageeray ee mowqifka ee isimada ee s c khaatumo ay soo saareen oo ay baarlamaanku iyaguna maanta qaraar ku meelmariyeen oo baarlamaanka golaha wakiilada puntland ee dhinaca kaleetana madaxweynaha puntland ee isimada ee reer puntland uu ka dalbaday inay ee, soo doortaan ee, xildhibaanadii ee, matali lahaa shacabka puntland haddaba ee, xildhibaan hore cabdi bare jibriil ayaa qadka ku jira oo aan rabaa caawa inaan hal iyo laba ka weydiino waxaa xal u ah xaaladda puntland oo ee, u muuqato in ilin siyaasadeed oo cusub uu furmay Ee, xildhibaan cabdi bare soo dhawow ee, sida aanu ka wada dheregsannahay puntland maalmihii lasoo dhaafay ismaandhaaf siyaasadeed baa ka taagnaa madaxweynaha puntland ee dhinacyada mucaaradku ee waxay ku heysteen in doorashada dhexda uu soo dhigo oo nidaamkii hore loo noqdo Ee, xalay buu madaxweynaha puntland arrinkaasi ka dhawaajiyey haddana waxaa soo baxaya ilan cusub oo u furmatay oo madaxtooyadii iyo guddoonkii baarlamaanku ay iyo madaxweynihiiba ay isku khilaafeen baa la leeyahay Ee, bal soo dhawow sida ay wax u socdaan aragtidaada iyo waxaad ku talinaysa hal iyo labo
waa mahadsantihiin reergo dalsa aad iyo aad baad mahadsantihiin de arrinta puntland ka socota adeer qof walba ka dharagsan yahay waxaa la curyaamiyey dimuqraadiyaddii baa la curmaayey si looga baxo lixdan iyo lix aan anugu arko masiibo inay tahay ama soomaaliya oo dhanba ay masiibo ku tahay xildhibaan oday soo xulaya dhibaato ay carcarad ku tahay oo soomaaliyana waxay la ragaadisay ahaa arrinta puntland maadaama la isu bahaystay dimuqraadiyaddii in la curyaamiyo oo runtii dad aad uga- dadku aada ugu helanayeen la curyaamiyo xabad loo qaatay dhaqaale lagu baxsho la kala furfuro haddii madaxweynuhu xal buu biday intii xabad u dhici lahayd oo dhibaata dhici lahayd asagu inuu tanaasulo oo dhinacii kale oo hubaysnaa caqli ay ku tanaasulaan waayey dee shacabkiiba u tanaasulay sidaad hadalkeena ka maqlayseen weliba isagoon raalli ka ahayn shacabka puntlandna raalli ka ahayn in lixdan iyo lix lagu noqdo Een, xaaladaasaa kaliftay horta madaxweynuhuna aad waa ugu mahadsan yahay arrinta hadda taagan madaxweynuhu haddii aad go-aanka uu qaatay awalba waxaa lagu eedeynayay kudarsi buu rabaa iyo inuu meesha joogo iyo shaati loo bootashaday madaxweynuhu markuu dhan kasta fiirshay oo haddee nimankii isimada ahaa oo ayagu aan siyaasad ku qushul- ku shuqulayn oo dhaqan ahaa ayagu siyaasadii soo galeen qaar ka mid a runtii ma wada dhammaysamadu qaar ka mid oo ay siyaasad ku milmeen oo dawlad iska dhigeen oo ay ga- jaangooyeen doorashadii oo wax walba ay samaysteen dee markii taa la arkay in haddii madaxweynuhu kusii dhegada- kusii dheganaado loo arki lahaa nin maaragtay kali taliya oo aan cidna maqal dee dadkiisiiba u tanaasulay in lixdan iyo lixdii lagu laabto iyadoon raalli naga ahayn taasaana sharci noqonaysa taasaana dastuuriya noqonaysa waa gartay
Ee, midda labaad een, arrin arrinta kale oo soo cusboonaatay runtii oo saakay baarlamaanku yidhi annagaa sii fadhinayna oo isimaan noogu daray horta isima wax kuma tari kar wax ma- kuma dari karaan isimadu talay soo jeediye isinku taluu leeyahay go-aanna ma lahan Een, talada uu soo jeediyena haddee hadday mid dhaqan ahayn waa la qaadan lahaa laaki- laakiin tala siyaasadeed oo guracan ciduna ma qaadanayso waan ka xumahay madaxweyne ku-xigeenkii iyo niman xildhibaanaa inay halkaasna nacfi ka biteen oo ay og yihiin haddii ay aadaan lixdan iyo lixeen xabadu ka soo noqonayn inay qas kale abuuraan oo yidhaahdaan waa ku darsanaynayo isimaa warkaasna siiyey isimadu adeer tale ma soo tale talay soo jeedin karaan laakiin cidna wax kuma dari karaan cidna muxuu ahaa ma oran karaan taas lamaha la maro ma oran karaan marka waa wax lagu qoslo runtii waxa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo nimanka xildhibaanada qaarkood go-aanka ay gaareen waxa weeye waa kursi jacaylka iyo maaragtay yacni anaa meeshii ii macaanaatay waay weeye midaasu marka waxba suuragal ma noqonaysa midaasu waa waa gartay Ee, marka la fiiriyo waqtiga kooban ee la haysto ee, ay ay sheegayaan siyaasiyiinta qaar inaanaan ee, xitaa aanay suuragal ahayn in waqtigaasi ay isimadu kusoo xulaan xildhibaano Ee, sidaas darteedna loo xushay in baarlamaanka hadda jooga madaxtooyadu ay doortaan iyagiina sidii dimuqraadiyadeed oo qorshuhu ahaa qof iyo codku ay ku yimaadaan ee, labiyo toban biloodna ay sii joogaan maxaa ku jaban
adeer maya ma ay sii joogi karaan sharcina uma lahan Een, tii sharciga ahayd waa la diiday siyaasiyiinta ku taageersan oo leh waktigu waa nagu yaryahay iyagaa waktiga dilay iyagaa hor istaagay doorasho qofkii codahaa iyagaa istaagay marka ma dhacayso mid gaarana ha la qaato shacabka shacabkii toodiina ha la diido tii madaxweynaha iyo shacabka wateena waa waa la diidayaa niman muxuu ahaa dana gaarale oo ujeedale oo aan siyaasad jaangoyn karina toodaanu qaadanaynaa hadda waa caqlixumada soomaaliya dowladnimadooda ilaa hadda u hagaagi leedahay caqlixumadaasaa soomaaliya ku hagaagtay xilli lagu qaban karo doorashadana waa la joogaa saddexda wiig maalin baa xildhibaanada lagu soo xuli karaa laba maalmood baa lagu soo xuli karaa wax dhibaataa hadda culaysa maahan marka waxaan leeyahay xildhibaanada maaragtay waxay la mid tahay waxa ay ku dhaqmeen madaxweyne ku-xigeenka iyo xildhibaanadu midda ay ku dhaqmeen wax kama duwana biisadii inta me- hilib geedka hore inta la- laga saaray meel kale laga saaray oo inta boodbooday oo gaarwoodii uftiri waxba taama kama duwana dalkuna ma ahan meel la isku qabsan karo maxkamadda suuriya jirta maxkamadda ta suuriyaana maaragtay dib loogu noqonaya taasaana go-aaminaysa marna Way.
marna ma dhacayso marna ma magaciiso balse shacabka warkiisiina waa la diiday anigana ha la iigu daro kursiga ii macaanaadayda suuragal ma noqonayso way ee, markii madaxweynaha puntland xalay hadalkaasi ahaa in sideeda janwari doorashada dhaceyso nidaamkii hore wax lagu soo dooranayay uu ka dhawaajiyey waxaa muuqatay yadadiilo maxaa ilinkan cusub furay baa la oran karaa
meesha qas baa laga wadaa niman baa waxay ka arkeen nimanka taraha raadinayay oo xabadda la ordahayay baa waxaan dha- hoos ka ka- ka wado waxay arkeen xildhibaanada hadda joogaa inay inay inay iyaga soo dooranayaan hadday halkaasna soo dooranayaan haddii xildhibaano cusub la keeno oo shacabkii laadana xildhibaanada soo baxaya ay noqonayaan xildhibaano hadda lasoo xulo cusub inayna maaragtay nimanka taraha raadinayay oo xabadda la ordayay ayna cod siinaynin marka wejiyo badan baa meeshan jira dan puntlandna raggaanu ka talin maayaana dantooda ay meesha ka arkeen ama say usii joogi lahaayeen ama kuwa xabadda wada xabad baa ridnaya ciddanna dooranaysa waa nimankan joogay oo xildhibaanada hana doorteen marka talaxumadaasaa waddanka socota soomaaliyana weligeed talaxumadaasi ku soconaysaa haddaan tilaabo laga qaadin waxaan laga hortegin waa gartay ee, marba haddii ee, xildhibaanadii joogay ay wax dooranayaan oo sideeda janwari oo aan ognahay in maalmo kooban ay- ama toddobaadyo kooban ay naga xigaan haddii iyagu ay wax ay doortaan oo mucaaradkiina ku qanacsan yihiin ee, xukuumaddiina aan ognahay in baarlamaankan ay afar sano lasoo dhaqmaysa ama shan sano aan idhaahday ee, maxaa ee, culays ah uu meesha ee, ka jira Ee, marba haddii mucaarad ku qanacsanaan ay muujinayaan ee, m- maxaa diidan in loo daayo iyagu inay wax doortaan baarlamaanka kaleetana uu ku yimaado ee, nidaamkii dadku puntland wada doonayeen ee qofkii codka ahaa
adeer suuragal maaha waktigoodii waa dhammaadeenba kuma darsan karaanba waktigoodiiba saddex wiig baa ka harsatay kumama darsan karaanba sharcina uma leh nidaamna uma lahan kumana darsan karaan shacabkuna ka yeeli mahayo dastuuriyan iyo sharciyanna ma laha inta baarlamaan soo fadhiisayna annagaa ku darsannay waa burburka soomaaliya ka mid tahay dhibaatada soomaaliya say ka tagta marka dee nin dallow waa oran karaa inta iska ce waxaasaan samayn kara waa oran karaa laakiin suuragal maahan kumana darsan karaan cid ka yeelaysana male shacabkii waxaa dhooban oo meelkasta taagan shalayto ay u di loo diiday oo cunaqabateeyeen doorasho inay aadaan nimankan xildhibaanadaana waa nimankii shalay diiday warqadii daraaftiga oo maaragtay doorashadu qaabkay u socon lahayd oo guddiga doorashadu keena waa nimankii shalay diiday marka midda sha- sharcigana waan diidahayaa sharciga qolqolana waan qaadanayaa suuragal ma noqonayso marka nimankaas waa niman iska hadlay oo yani waxay dadka tuseen inay ayagu meesha maaragtay nacfi ku haystaan iska joogayaan marka waa caqlixumada qaarkeed iyo hogaan xumada iyo talaxumada qaarkeed weeye Waay, laakiin dhinacyada mucaaradku waxay leeyihiin si aanan ee, ama iyo dhaqankuba qaarkood waxay leeyihiin si aanan loo dilin ya- yadadiiladii dadka reer puntland ay qabeen ee ahaa in ee, dimuquraadiyad puntland ka dhacdo oo ee, shacabku ay doortaan wakiiladooda ee, baarlamaanka ee, taasi inaanan la hor istaagin oo ee, labiyo tobanka bilood oo isu aadan kuwaana sii joogaan baarlamaanka xigana uu ku yimaado ee, nidaamkaasi oo qorshe u ahaa ee qofkii codka ah balse arrinta muranka ka taagan yahay iyo madaxtooyada ee lasoo afjaro oo baarlamaankan waxay doortaan soo meeshaas lagama arki karo ee, in madaxtooyada qudheeda markaan ee, arrimihii ay u ololeynaysay ee ahaa in ee, dimuqraadiyad puntland ka dhacdo iyadoo qudheeda inay ee, hortaagan tahay markani
adeer ma hortaagna madaxtooyadu markasta diyaar bay u tahay waxaan waxaan suuragal noqonay ninkii shalay diidanaa dimuqraadiyadda diidanaa oo xabadda watay oo dad laayay oo meermaankii weeraray oo dhibaato sameeyey maanta inuu yidhaahdo niman dan gaaro toodan taageeraya shacabka tiisana ma taageerayo halkaa wax ka arkeen suuragal ma noqonayso madaxweynuhu markasta wuxuu diyaar u yahay doorasho qofkii odax xabad baa la qaatay isima waxaa soo baxay aan ka talinayn danta puntland ka talinaynin oo dana gaara iyagu wata oo aan waxyeelin karin marka shacabkii iyo tii doorashada rasmigayna waan diidaynaa mid gaar ahaanu dan ka aragnay waanu yeelaynaa oo qasaba wax suuragala ma noqonaysa caqliga baniaadanka waa inuu shaqeeyaa maskaxdu waa inay shaqaysaa ma ahan taydana mar kasta ma waxaa la raacayaa nin qori wata oo qori la carga- la cararaya mar kasta ma tiisaa la raacayaa tii waxaa loogu tanaasulay doorasho qof macado loogu tanaasulay oo ay dad ku laayeen oo isbaaro u dhigteen oo dhibaato badan ay sameeyeen baa loogu tanaasulay oo inaan xabadu dhicin loogu tanaasulay laakiin midaan cid loogu tanaasulaya male qabaa'ilkana waa la fasaxay madaxdu madaxweynuhu ilaa berri wuxuu soo saarayaa warqadihii guddiga doorashooyinku soo saarayaa maxkamadda dastuurigana haddii rabadna kiiska loo gudbinayaa marka meeshaan ma taalo tayda ha la raaco tan shacabkana ma yeelahayo waxaa suuragal ma noqonayso marka waxaan leeyahay war caqligu ha sheegayo maskaxdu ha shaqeeyo kursiga afar shan sanaa soo isticmaalayseen aad soo wadateen hadduu idin macaanaaday codki ka raadsada odayaashiina cod ka raadsada ka ka raadsada waa waa gartay marka ee, muxuu xalku ku jiraa is leedahay marba haddii ismaandhaafkii shalay taagnaa laga gudbay midkan cusub uu soo cusboonaaday ay u muuqato haddana in hooshii sidii shalay midi midi ku taagay tahay
adeer waxa weeye waa dad waxay rabaan inay puntland ka sameeyaan raba aan suuroobaynin xalku wuxuu ka jiraa labo laba waxaanay meesha ma imaanayso dadku doorashadii qof ficil in la aado oo halkaa la aado oo aan hadal ka imaan in la aado iyo in lixdan iyo lixdii lagu laabto oo sida madaxweynuhu sheegay xildhibaano cusub lasoo xiro wax ka dhexeeya ma jiraan laakiin anaa joogahaya anoo mucaarad ah intaa ku qanacsan een muxuu ahaa kuma qanacsani maaragtay een lixdan iyo lix kuma qanacsani sidii shacabkii baan shalay codkiisa diiday tanna maantaan saa samaynayaa haddee caqliga baniaadankaa ma samayn karo wax inta wax intaa lagu samayn kara ma lahan marka taas xalku wuxuu ku jiraa ama in doorasho qof iyo codol la aado ama in lixdan iyo lixdii lagu laabto oo xildhibaano cusub lasoo xiro oo tartan fiican la galo oo xil- madaxweynaha shanta sano imaanaya oo horay ka bilaabo waxa ee tirakoobkii sameeyo dib loogu sameeyo dastuurkii dib loogu eer loogu noqdo nafsi dadweyne laga qaado dastuurkii dib looga qaado doorashadii saa ku socoto taasaaba ka qurux badan oo imaanaysa laakiin een, hal sanaan sii jooghayaa een, ninkaan rabaan keensanhayaa kursiga ii macaanaaday e, waxaasu suuragal maahan caqliga biniaadankaana wax loo sheega maaha idinka wariyaash wariyaashauna waa inaad arrintaa ka hadashaan oo tirahdaan war waxaanu suuragal maahan waa inaad tirahdaan waayahay nin dan leh oo dan gaara leh waa inaan la raacin waayahay farintaada kuugu dambeyso
farinta igu dambaysa waxaan leeyahay een, soomaaliya waxa ragaadiyey oo soomaaliya curyaamiyey isin baa curyaamiyey nin isin sheeganayaa curyaamiyey asagaa wax walba hortaagan asagaa doorasho hortaagan as so federaalkii wuxuu la socon waayey oo la dhaqaaqi waayey oo xildhibaano taya loo keeni waayey oday laaluush qaadanaya oo inta midaan kii een, wax bartay oo aqoonta lahaa oo dalkan sharciga ku dhaqi lahaana ma soo saaran wiil yaroo weligii aan waxba arag oo meel taagan oo laaluush intuu ka qaadanaya leeya kanaan maanta reer hebel ka keenay waa waxa dowladda federaalka la dhaqaaqi weyday waa waxa madaxweynuhu la shaqaysan waayey dhibaatadaasaa soomaaliya taagan soomaaliya inta la leeyahay oday waxa soo xuro ama maamul goboleed ha ahaato ama federaal ha ahaato soomaaliya curyaankaasay ku jiraysaa waxa soomaaliya curyaamiyey oo meel kasta ka curyaamiyey maamul goboleed iyo muxuu ahaa dowladda federaalka ah waa oday waxa curyaamiyey odayaasha ilaa la iska qabto oo laga laga baarmo oo dadku afti aado laga aado saasaa soomaaliya lagu isu haysanaysaa marka waxaan leeyahay war odayaashan ha laga tashado war odayaashan ha laga tashado war dalkan nidaamkiisii iyo dastuurkiisii si degan ha loo helo si loo helo shacab soomaaliyeed oo xildhibaan sharafa soo doorta oo madaxweyne soo doorta maamul goboleed ilaa heer federaal waxaynu ku jiraynaa curyaankaas maalin walba nin isin sheeganaya inuu yidhahdo talada maanta anaa go-aaminaya sidii maaragtay xerbeegtidii uu go-aaminayo oo wuxuusan ahayn go-aaminaya xaggee soomaaliya u socotaa soomaaliya goormay degaysaa soomaaliya goormay horumar gaaraysaa I- cuqubada soomaaliya ugu weyn waa nin isin sheeganaya marka ilaahay kuwa ha naga qabtaan leeyahay aad iyo aad baa waa umahadsan waa- waa yahay aada u mahadsan yahay xildhibaan hore cabdi bare jibriil ayuu ahaa oo caawa barnaamijka wareegga ugu waramaya xaaladihii ugu dambeeyey ee puntland weli wareegga wararka dalsan ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona waad nagala socotaan
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaa simi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sidho simi kaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
dhaaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba ku anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaayee simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelka iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socdaee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada kusii bilalka kusii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeegga ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan iidahab isticmaal oo ku adeega weliga
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshay naga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaayee ayaa magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay motooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda bersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba kuntan iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
intaay in ka badan baa ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn Sabab?
isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada billaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanin ha ka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo billaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada billaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka billaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal doolar ee bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan doolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba ii dahab adigoo garaacaya code nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan code nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
ibs bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qoromaahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite mastercard haddaad aasiya joogta eshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono
waa hagaag dhegeystayaal weli wareegga wararka dalsan ayaa dhegeysanaysaan ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa maanta maruu ka qaybgalay maalinta caalamiga ee duulimaadyada rayidka waxa uu ra-iisul wasaaruhu ka hadlay soomaaliya iyo waxay uga dhigan tahay maalintan iyo tan iyo markii ay soomaaliya la soo wareegtay hawadeeda guulaha ay soomaaliya ku tallaabsatay waxaana uu sheegay in soomaaliya u furmaysa caalamka isla markaasina la rabo in hay-adaha dowladda ama hay-adaha dowliga ee soomaaliya dhammaantood bay u diyaargaroobaan mas-uuliyad adag si buu yidhi ay soomaaliya ulaula barantanto caalamka waa kan ra-isul wasaaraha soomaaliya oo maalintan iyo waxay soomaaliya uga dhigantaa ka hadlaya
communitiga oo civil aviationka ee caalamka oo dhan meel kastoo joogaan waxaan leeyahay hambalyo gaar ahaan hay-addeenna maareeyaha ama wasaaradda ka soo bilaabo iyo maareeyaha iyo shaqaalaha iyo dhammaan shirkadaheenna iyo bahda ee duulista hawada soomaaliyeedna waxaan leeyahay si gaara hambalyo ayaan leeyahay shaki kuma jiro mar horena waan sheegay hadda ka hor hay-adaha soomaaliya ama institutionska dalka ee ugu kobaca ee degdega ah marka laga fiiriyo ugu wanaagsan ee sida fiican u kobcay ama u soo koray ayay ku jirtaa ee, hay-addeennu Ee, maantana muddo kooban ee, waxaa xaqiiqoobay ee, ujeeddooyin badan iyo yoolal badan oo la higsanayay oo ay ahayd in sanawaad laga shaqeeyo ayaa durbadiiba si aada u kooban looga shaqeeyey oo hirgalay marka maanta waxaynu maraynaa inaan dalalka deriska ah haddaynaan kaba horreynin inaynaan ka liidan marka meel fiican runtii oo lagu faani karo ayaan joognaa laakiin waxaan hubaa inay wax badan inaga maqan yihiin dhinaca kale soomaaliya waxay u furmaysaa caalamka maalinba lug bay la baxaysaa waxaan laynaga rabaa marka institutionskeenna dhammaantood inay u diyaargaroobaan mas-uuliyad adag ma aha ta soomaalida keliya ka saaran iyo dalkeenne mas-uuliyadda caalamka aan la xidhiirayno ee la ganacsanayno ee aan la shaqaysanayno ayaynu qayb weyn ka nahay mas-uuliyaddaas weyn marka innaguna waynu shaqaysan caalamkana danahooda ayaynu ilaalinaynaa marka waxaa laynaga rabaa akhlaaqdeedii kartideedii aqoonteedii iyo farsamadeedii intaba waa laynaga rabaa marka si aynu international standardka aynu dee wax walba aynu halkaas aynu uga aynu u gaadhno ilaan waynu burburnay soddon sano ka hor marka meel fog baan wax ka soo bilownay wax walba zero baan ka soo bilownay marka haddii aan caalam dhisan nimid waa inaan caalamka la jaan qaadi karno waxayna ku imaan kartaa inaan xoojinno institutionskeenna oo aan dhisno ayay ku imaan kartaa hadday noqoto dadka iyo haddii ay farsamo noqoto iyo haddii ay qalab noqoto iyo haddii ay dhaqanka iyo behaviorka haddii ay noqoto sida loo adeegayo hadday noqoto ee adeegga loo dadka loogu adeegayo inta faraha badan adeegga waxa la yidhaahdo oo industrigaas serviceska ah waxay ictimaadaa oo xooggeedu uu ku socdaa dadka qofka ayuu ayuu ku socdaa sidee buu serviceska qofku u deliver gareeyaa see yahay qofku see u labisan yahay ma xanaaqsan yahay mise uu qoslayaa dhaqankiisu waa sidee taas haddaad hotel dhisanayso iyo haddii aad makhaayad samaysanayso iyo haddii aad aad dadka aad as aviation ugu adeegayso intaba waxaa lagaa rabaa qofka ayaa muhiim ah qofka muhiim ah marka inagu waxaynu u baahan nahay marka inaynu qofkeena dhisno waxaan u baahan nahay inaynu qalabkeena dhisno waxaynu u baahan nahay inaynu ee, tayadeenna meel kasta inaan kor u qaadno aan u baahan nahay east africa community aan gallay east african community wax badan baa laynaga rabaa inaan ayaga inaan la falgalno oo aan la ekaanaa laynaga rabaa wax kasta si ay wixii compatible isugu noqdaan laakiin dad halkaa jooga qof halkaa jooga lama shaqaysan karo marka waa inaan soo gaadhno oo aan inagu soo dhaqaaqno ilan halkaasaa la jooga shalay halkaanaan event weyn ku lahayn oo isagana wax ugu dabaaldegaynay caalamka inaan halkaas la soo gaadhnaan rabnaa oo waxay ku dhaqmaan aan ku dhaqanno oon meeshaa la soo gaadhno berri baa deynta laynaga cafin doonaa waxaan u baahannahay iyaguna sidaasoo kale aan u socno sidaa darteed siday wasiiraddu sheegtay waa la imaan doonaa institutionskeen oo dhan waxaa ku socda audit auditina ku socda waa la audit garaynaya maadaamaan adduunkii la falgelayno adduunku wuu iska keen hubinaya sax ma yihiin meeshii la reey ma joogaan mise ma joogaan now deynta iyadoo la cafinayo haddana waxaad ogtihiin maalmahan waxaa auditin xoog le ku socdaa bankigeenna central bank see yahay ma lala shaqaysan karaa